Xabsiga dhexe ee degmada Baydhabo oo inta badan sannadoodii inka dambeeyay in helna wala dayactirayo balaaringe iyo saraakiil la xabsiga waybayo sheegana inuu ka yaryin maxaabiista inuu helan adeegyada aasaasiga ee maxamuud miraaj cismaan taliyaha xabsiga degmada Baydhabo ya sheegay in xabsiga dadka ka hirin iyo iinhano langhaysada dambiishal duwan qaarshona iyo lansheeni dhaqan celin aana saytioon baahan in walla bara waana la madadaali weybows sheegay inay qaarsho langhaysada dembiyada caswaaladeennimada iyo daroogada aana saytio sheegay in la barow la dhaqanka bulshada boqolkii boqol xabsiga dhaha dhibaato kama jirto maxaabiista iyo askarteena iyo kulookigeena waxayna wax dhibaataysan ma jiraan alxamdulilah inta ilaahay ugu mahad noqono marka idinkana waa idin soo dhaweynaynaa maadaama howlmaalmeed maanta u socotaan mandela rales waa idin soo dhawaynaynaa su-aalo kastoo idinkana weydiisaana diyaar baan idin ahay wallaahi in badan baa sharciyada loo akhriyey maxaabiista xaquuqdeeda sida loo dhowro sida loo ilaaliyo dadweynaha oo kolookiga ah oo imaanayeen oo dadka soo booqanayan sida loo ilaaliyo xaquuqdooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda wax badan baa marka aad baan u ilaalinaa waa soo dhaweynaa dadka oo soo booqda maxaabiista maxaabiista waxbaan barnaa sharciyada iyo sioo aqlaaqdooda iyo asluubtooda markii dambe bulshada ula mid noqdaan taliyaha xabsiga degmada baydhabo maxamuud miraaj cismaan iyo weyba saasaatow use sheegay inyo haddii uon baahayin in lagu kaalmay dhiniga walbarashada ooyo dhib-an qaban dadka maxaabiista ee wallaahi dhib kale kama jira laakiinse dhanka waxbarashada in laga soo kordhiya aad baan ugu baahannahay dhinaca ciidanka ha noqoto dhinaca maxaabiista ha noqoto dhinaca waxbarashada haggeeda in wax badan nalaga soo kordhiya siminaarada naloo badiyo aad baan ugu baahannahay waxaa la baraa dadka bulshada sida loola dhaqmaa la baraa qofka manaa bulshada inuu ka caasiguroobo oo tuug noqdo oo dhibaato geysto oo gacanka dhiigla noqdo intaasaa looga digaa sharciyadaa la baraa bulshada la shaqaynteedaa la baraa aqlaaq wanaantaa la baraa idaabtaa la baraa hodhowdii sida uu bulshadiisa ula mid noqdo oo oo kiiskii inta ka horgalay oo haddana mar labaad ugu noqsanano oo dadka lamid noqoto intaas kali waay si wanaagsan ha in badan siminaaro badan baa naloo qabtaa oo mar kastaba oo naloo qabtaa oo oo ka faa'iidaysanaa askarta ka faa'iidaysataa sharciyada ay ka bartaan bulshada sida loola dhaqmay ka bartaan maxaabiista xaquuqdeeda qaabka loo ilaaliyay ka bartaan marka wax badan baa annaga siminaarada noo soo kordhiyaan